بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم waxaan ku dhex jirnay fii suurati nuur waxaan ka soo hadalnay allah subxaanau watacaala uu amrayo dadkii awliyaa-ul umuurka ahaa sida waalidka iyo yani addoommada dadkii iska lahaa oo sayidyaashoodii ahaa uu amrayo inay u guuriyaan haddii ay fuqaro yihiinna allah subxaanahu watacaala inuu maaragtay fadligiisa ka deeqi doono ayuu rabbi noo sheegay markii u guuriye la yidhi gabadeeda waxa weeye allah wuxuu leeyahay qofka aanan wuxuu ku guursado haysaninna xaaraamtana ha iska ilaaliyo oo ha dhowrsado marka xalay wataanu ka soo hadalnay qaybtaasi walyastacfif ha dhowrsadeen alladiina dadkii laa yajiduuna aanan helaynin raggii raggii aanan helaynin nikaaxan nikaax yani waxay ku guursadaan aanan heli karaynin xataa yugniyahum allahu intuu allah ka deeqo min fadlihi fadligiisa oo dheeraadsiintiisa ihi intuu ilaahay ka deeqo waxa weeyaan ha dhowrsadeen mar hadday waxay ku guursadaan aynan haysanin waxaa la rabaa istixsaas inay la yimaadaan xaaraamta iska ilaaliyaan yani laa yajiduuna nikaaxan waxaa loo jeedaa yani ma heli karaan waxay ku guursadaan yani laa yaqdiruuna nikaaxan ima lifaqrihim aw faqri wliyaaihim wa afyaadihim ayaga waa fuqaro waxba ma haystaan madaxdoodii iyo dadkii waalidka ahaana xoolo ma haystaanoo waa fuqaro weyn marka mar haddaanan loo guurin karaynin oo wax u guuriya aynan jirin ayaguna aysan guursan karaynin lifakrihim isticfaaf ha la yimaadeen buu allah leeyahay subxaana wa tacaala oo xaaraamta iska ilaaliyeen waxyaalaha marka uu ku dhowrsanayana waxaan kasoo waxaan soo sheegnay inuu ka mid yahay siduu nebigu noo sheegay dawadii oo ah inuu qofku soomo yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj qofkii albaa heli karo nafaqadii iyo maaragtay takaaliiftii inuu guursado wuxuu yidhi yani maaragtay fainahu aqadu lilbasari waaxsanu lilfarji xagga guurka isaga ayaa araggana u laabid qofka uu ka laabin ogyahay markuu guursado muxaramaadka ma fiirinayo farjigiisana uu ilaalin ogyaho xaaraamta ka ilaalin ogyahay maadaama uu xalaal hayso markaasu wuxuu yidhi faman lam yastaic facalayhi bisawm dawada uu nabigana siiyey waa taa wey inuu qofku soomo maxaa yeele fainahu lahu wijaa waxaw shahwadiisa uu jebinaya waxa weeye zinadii iyo macaasidiina wuu ka bogsoonaya marka isticfaafku waxyaalahu ku yimaado waa taa waxaan soo sheegnay xalayto aayaddan inay tahay aayadka mutlaqa ay ka khaasnimo badan tahay oy sii khaas tahay aayadda fii suurati nisa ku jirto takhsiisinayso haddii qofku inuu zino ku dhaco uu ka baqayo wax celin karana yani maarata kaga joogsan karana aysan jirin markaasoo kale haweenka addoommada ah ayaa waktigaa loo banneeyaa mar hadduu asagu xor yahay waktigaasoo kale inuu guursado waa tii aan soo sheegna xalay waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah ee xaraa'irka ah xorta ah wuxuu ku guursado qofkaanay heli karaynin famimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat gabdhaha muminaadka ahee adoonta ah ha guursadabaan taasna ilaahay wuxuu yidhi markuu aayadda soo waday cabaar la soo waday akhirkeeda dalika liman khashya alcanata minkum waxaa loo baneeyey qofka zinada ka baqayo in zino ku dhaco ka cabsanayo ayaa loo baneeyey laakiin in haweenka adoon adoomaha ahee raqaa'iqa ahee yani oo la milkiyey inuu qofku guursado iyada lafteeda waxa weeyaan yani waxa allah leeyahay wa an tasbiruu khayrun lakum wallahu gafuurun raxiim inaa iska da farax ka qaadaan oo idna gabdhaha guursanin baa idiin khayruna sababta mufasiriintu waxay leeyihiin haddii haween mamluukad ahee nin kale uu leeyahay ou guursado oo markaa ilmo ay yimaadaan ilmihiina addoomay noqonaya marka inuu sabab ugu noqdo owlaadiisii inay raqiiq oo cabdi laleeyahay inuu noqdo ayaa laga cararaya marka saasaa loo leeyahay waan tasbiruu khayrun lakum wallahu gafuurun raxiim marka qofku marka waxaa la rabaa daawadaas inuu qaato isticfaaf uu la yimaado mar hadduusan heli karaynin wuxuu ku guursado uunan heli karaynin والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين الضوامدي يبتغون دوني الكتاب أي المكاتبة إن وحلالك لقرته سيء أحروبه قفك دونيه الضوامدي كمذي ومما ملكت أيمانكم مذقياشي وحي حمتينه قعنتي أي ملك سوء الضوامدي أه yani kuwa doonaya inay mukaataba idinla sameeyaan od wax kala qorataan siay u xuruudaan allah wuxuu leey fakaatibuuhum wax la qorta haddaad tihiin awliyadii ama dadkii maarata madaxda u ahaa addoommada iska lahaayo wax la qorta addoommadaas hadiidiniya goormaad wax la qoranaysaan in calimtum haddii aad ogaataan fiihim ayaga dhexdooda addoommadaas mukaatabada aad la samaynaysaan ood wax kala qoranaysaan khayra haddii aad khayr ku ogaataan khayr haddaad ku ogtihiin wa aatuuhum siiya addoommadaasi min maali illaahi alla xoolihiisii maalkii allah alladii maalkii aataakum rabbi ou idin siiyey wax ka siiya min maali illaahi aladii aataakum maalkii rabbi ou idin siiyey wax ka siiya walaa tukrihuu fatayaatikum walaa tukrihuu ha khasbina fatayaatikum haweenkii addoommada ahaa oo idinka aad lahaydeen ood milkiseen cala ldiqaa'i zinadii ha ku kasbina ilaa in la soo zinayso ha odhanina yaa la kasbino in aradna hadday doonayaan haweenkaasi oo addoommada aheed eed zinada idinka ku kasbaysaan taxasunan dhowrsani hadday doonayaan inay dhowrsadaan ay doonayaan maxaad ugu kasbaysaan maxadan yani khasabka keenayo litabtaguu inaad doontaan oo talabtaan darteed carad alxayaati addunya adduunkan xoolihiisa iyo dhaldhalaalkiisa doonis aad doonaysaan darteed aad zinada ugu khasbaysaan yani waxaad gabadhan zinada ugu khasbaysaan markii zine ay gasho ninkaa ka zinaysta xoolaha uu ka helo inaad qaadataan baad doonaysaan inaad heshaan darteed baad sidaa u samaynaysa markaasuu rabbi wuxuu yidhi waman yukrihunna haweenkaasi ciddii khasabto oo zinada ku khasabtaahi faina allaha allah min bacdi ikraahihinna khasbintooda la khasbay dabadeed oo haweenkaa zinada lagu khasbay haweenkaasi kafuurun mid u dhaafid badan wey raxiimun naxariisto ayaga dembigooda ilaahay waa u dhaafeen maadaama ay mukrahin yihiin mukrahaad ay yihiin oo la khasbay maadaama mukrahaad ay yihiinoo la khasbay allah dembigu u dhaafaya laakiin ciddii khasabtay baa dembigi iskale oo ilahay qabsanaya subxaana watacaala wya marka meeshaan aayaddan saddexdaa qaybood bay ka hadashay qaybta koobaad waxaa weeye walastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allah qaybta labaadna waladiina yabtaguuna alkitaaba laga soo bilaabo ilaa waaatuuhu min maali illahi aladii aataakum aan ka soo gaarno qaybta saddexaadna walaa tukrihu fatayaatikum cala ldiqaa'i wey ilaa akhirka suuradda aakhirkeeda aan ka gaarnay saddexdaa qaybood bay ka hadlay qaybta koowaad waanu ka soo hadalnay qaybta labaad oo ah waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum waxa weye wax la yidhaahda mukaataba wax la yidhahdaa jiro masalan addoommada muslimiinta sidaan in badanba soo sheegnay addoonsigu wuxuu ku soo galaa hal dariiqo oo keliya diinta islaamka ogoshahay in laysku addoonsado halka ariiqana waxa weeye waa halka ariiqo aljihaadu fii sabiili illah markuu qofku ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto u dagaalamayo dadka uu la dirirayana kufaar gaalaah oo mushrikiina ay yihiin ouna ugu yeerayo dacwada iyo diinka iyo kelimada rabbi inay kor noqoto haddii dad laga soo qafaasho markii dagaalkaa la galo kaabaa la ogol yahay oo keliya inay maaragtay dariiqa lagu adoonsado sababkana wax badanaan ka soo hadalnayo haddii la yidhaahdo gaaladii laftooda muslimiintay qafaalanayaan haddii la yidhaahdo muslimiintiina waa la qafaashay oo waa la adoonsan laakiin gaalada lama adoonsan karo haddii la yidhaahdo de gaalku weligiiba weerarkaa dayn maayo mar walba kusoo weeraraya sidaa darteed si asagana markuu dadka muslimiinta xanuujiyo loo xanuujiyo darteed baa loo ogolaaday wujuuhdii kaloo la isku adoonsan jirayna islaamku waa ilqeeyey midab in la isku adoonsado oo kan madow la adoonsado midka cad u adoonsado islaamku waa iswejiyey oo waa la xarimay lama ogola in xirsad la isku adoonsado maaragtay oo shaqo qofkaan uu leeyahay la isku adoonsado shaqo liidatuu ka shaqeeya kii ka sameeyaba adoonsanayo waa la xarimay waa la joojiyey in laysku adoonsado yani maaragtay fakri yani maaragtay iyo dayn qofka markuu daymoobo oo dayntii maaragtay uu bixin waayo dabadeed la adoonsadaa ayana waa la joojiye weeyaan marka waxyaalahaas oo dhan islaamku wuu reebay halkaa ariiqaa loo reebay ariiqadii lafteedii ayuu islaamku inuu ka takhalluso baabi'iyo doonaya diinta islaamku ay baabi'iso waxaad arkaysaa hadda haddii ninkan adoonka ahi magaaladan uusan aqoonin dad muslimiina loo dhiibay u shaqaysto xoolo u yeesho oo uu yidhaahdo ninkii madaxdu u ahaa war inaan xuroobaan rabaa ee maaragtay mukaataba ilasan wax ila kala qoro xoolo aan ku heshiino xoolahaas marka maaragtay yani waan la imaado aan bixiyo ii qor markuu yidhaahdo inuu u qoro baa la doonaya waa inuu qoraa si ninkaa muslimka uu xuroobo ariiqadaasaa lagu xuray mukaatabaa la yidhaahdaa waa midda hadda ayadan ay ka warramaysa weya dariiqooyin fara badanaa jiro qofkii maaragtay ninkii haweentiisa yidhaahdo waxaad la mid tahay anta calaya ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedoo kale aad iga tahay yidhaahdo addoon ha xureeye baa la leeyahay oo dihaarka waa taqaanaan taxriiru raqaba ayaa laga rabaa waa dariiqadii lagu baabi'in lahaa wey qofka dhaarto oo yemiin inta la yimaado inuu kafaaro guta doonayo dhaartaas inuu ka kafaaro guta doonayo addoon ha xureeye baa la leeyahay sowma jeed waxyaalahaasoo kalea ka mid ah oo lagu waxaynayo haddii uu maaragtay dad muslimiinta mucaahadiin ah ay jirto oo qatli khata u dhaco oo la dilo dad maaragtay ama gaalaa ama maaragtay dad muslimiina ee ummad kale la leh heshiis la lahaa ee ku dhex jiray sida aayadihii aan ku soo marnay wamaa kaana limuminin an yaqtula muminan ilaa khataa aan ku soo marnay markaasoo kale iyadana waxaa la rabaa diyadiisa fa taxriiru raqaba addoon inuu xureeyo way badan tahay wasaa'ilka lagu xuraynayo ilaa addoommadu ay dhammaadaan marka tiibay tanna ka mid tahay allah marka wuxuu leeya wladiina addoommadii yabtaquuna dalbayo doonayo alkitaaba alkitaabadan yani waxaa la yidhahda waa masdaru kaataba kitaaban mukaatabata baa la yidhahda mukaatabata in wax la kala qorto lala kala qortaa dadka doonayo si uu u xuroobo oo naftiisa ay xor u noqotaa oo mimaa malakat aymaanukum addoommadii gacantiinna midigtaa ay milkisay oo addoommadiinnii ahaa ka midihi fakatibuuhum wax la kala qorta buu ilahay leeyahy fakatibuuhum marka fakatibuuhum amarkaas ilaahay oo baxshay oo fakatibuuhum waa amar wey amarkaasi ma amru istixbaabin wa nasbin miya wa irshaad mise waa amru wujuubin wa taxatumin amar waajiba miya mise waa amar istixbaab oo sunno weeyo waajib ma ah ayay maaragtay culummada labadaa ka hadlaan qaar culammada ka midii waxay leeyihiin amarka waa amru wujuub wa marba haddoo addoonkaagu ku yidhaahdo inaan xoroobaan rabaa wax ila kala qoro xoolo igu sheego waa ku siinayaaye inaad la kala qorato waa waajib bay leeyihiin waxayna deliishanayaan asarkii cumar ibn khataab radi allahu canhu ee imaamu lbukhaari uu ku soo saaray xadiid yani maaragtay saxiixiisa yani isagoo mucallaqa uu soo saaray tacliiq ahaan uu ku soo saaray bisanadihi can ibni jurayjin raximah llah ibnu jurayjina uu ka soo saaray ibnu jurayj baa wuxuu leeyahay qultu licaaa caaa baan waxaan ku idhi awaajibun calaya idaa calimtu lahu maalan an ukaatibahu mawaajib bay igu tahay markaan yani maaragtay ku ogaada addoonka inuu xoolo leeyahay inaan mukaataba wax la kala qortaa ma shay ugu waajibaba caaa baan weydiiye buuri caaa markaasu wuxuu yidhi maa araahu ilaa waajiban aniguna waajib yahay mooye wax kale ma arkayo buu leeyahy حير الله فكاتبوهم بقرنية واجب أن أركابوني عمر بن دينار أي أبجوب مركاتي مركاتي عطاوي ديو كيري أتأثره عن أحد حمل كاس قد لا لها واجب عد أتكسو قورسي كاقف الرئيسي أما صحابتي أما دقي كوري ما جرابوا ليه ما حسابوا مركاتي وحير الله ما هيبوا marka kadib baa wuxuu leeyahay ibnu jurayj mar dambe ayuu uma akhbaranii waxaa ii warramay caaa caaa baa mar labaad ii warramay mar kale wuxuuna iiga warramo oo ii sheegay anna muusa bna anasa muuse oo anas ibnu maalik wiilkiisii ahaa ayaa akhbarahu u sheegay wuxuu leeyahay wuxuu ii sheegay buu wuxuu u warramay siriin ninka la yidhaahdo anna siriin oo markaa ninkaa siriina mamluuk buu ahaa waxaa maaragtay oo adoon u ahaa anas ibn malik buu adoon u ahaa siriin ayaa wuxuu wuxuu leeyahay anna siriina sa'ala anas al-mukataba anas ibn malik oo sayidkiisii ah ayaa wuxuu weydiistay in wax ay la kala qorto soo u xuroobo wuxuuna ahaa siriin wa kaana kathiira almaali xoolo badan buu lahaa siriin in xoolo labuu ahaa markaasaa anas diiday faabaa anas wuxuu yidhi waxba kula qor waxba kuma kala qoranayo addoontigaada addoon addoon baad ii ahaanaysa markuu diiday waxa weeye siriin wuu baxay faintalaqa ilaa cumar ibn alkhataab radi allahu canhu cumar ibn khataab buu u tegey oo markaa amiiru lmu'miniina markaasuu cumar markuu u tegey ayuu arrinkii u sheegay wuxuu yidhi ninkaasaan u tegey arrintii baan u sheegay waa iga diiday anas markaasuu anasuu la kulmay cumar markaasuu amar siiyey wuxuu yidhi kaatibku buu yidhi wax la kala qoro mar hadba hadduu ku weydiiyey wax la kala qoro buu yidhi ninkaasoo u xuroobo anas waa diiday maya buu yidhi lama kala qoranayo markuu diiday dee cumar wuxuu ahaa amiirulmuminiinna wuu ahaa ul dura la yidhaahdana waa wadan jirayo kii ka hor yimaado maaragta waa horow kala dhici jiray ushaas waa garaaci jiray anas markuu ushii kor ugu qaaday cumar inuu ku dhufta rabo ayuu ka aqbalo yidhi waaya waa bixina waa waa la xoreynaya u kaadigiisa markaasuu cumar wuxuu akriyey aayaddan buu akriyo yidhi miyaadan maqal yidhi allah hore fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra ilaahay baaba odhanaysa u diidi kartaa buu yidhi marka wuxuu yidhi markaasuu anasna marka markuu cumar aayaddaa u akriyey ayuu mukaatabadii la qortay oo sidaasuu maaragta ku dhameeyey buu yidhi oo sidaasuu siinin ku curuubay culammada qaar ka mida waxay leeyihin maya ma aha waajib ma aha amarkaasi waxa weeye waa amru istixbaabin wa irshaad ee waajib ma aha waa shay mustaxaba oo qofku maaragtay sayidka mukhayar wey hadduu doonana wuu mukaatabu la samayn hadduu doonana waxba lama kala qoranayo yani maaragtay waa amar shay isagu iska leeyahay wey gacantiisa ku jiro weeyaan waxayna ka waranayaan oy u deliishanayaan afarka ee camr shacbi wuxuu leeyahay camr shacbi baa wuxuu odhanaya in shaaa kaatabahu wa in shaaa lam yukaatibhu hadduu doono wuu la qorani hadduu doonana wuu diidaya khiyaar buu leeyahay ninka sayidka oo mukhayar weeyaan waxaa ku waafaqay culamo fara badan baa ka mid ah muqaatil ibnu xayaan xasan albasri ayma fara badana ra'yigaas ayagana la qabaan weeyaan laakiin waxaa muuqato amarku inuu yahay amar waajibu inuu yahay inkastoo imaam maalik laftiisa uu leeyahay aniga wax waajibinaya maba arka buu leeyahay waa shay maaragtay qofka mukhayar uu yahay sayidka weeyaan buu odhanaya marka waxaa ilaahay uu raaciyey fakaatibuuhu markii la yidhi in calimtum fiihim khayran al in calimtum haddaad ogaataan fiihim addoommadii dhexdoodii mukaatabada aad la samaynaysaan oad wax kala qoranaysaan khayran wanaag haddaad ka ogaataan khayr khayrka maxaa loo jeedaa khayrka macaani isku dhowdhowo wanaagsan ay culammadu ku fasiraan waxaa la yidhahdaa maalan ammaano haddaad ku ogaataan waa la yidhaahdaa run haddaad ka ogaataan sidqiga waa lagu fasiraa khayrka maalka waa lagu fasiraa maal haddii ay leeyihin waa lagu fasiraa waxay kaloo ku fasiraan yani alqudratu cala takasubi yani inuu qofku shaqaysan karo xoog leeyahay khayrka waa lagu tilmaamaa uu shaqaysan karo xoolihii iska bixin karo waxaa lagu tilmaamaa waa salaax fi diin xagga diinkiisa iyo khayr iyo wanaag markaad ku aragtaan oo diinkiisu wanaagsan yahay xoreeya intaba way imaanaysaa wey mukaataba la qorto weeyaan marka allah sidaas uu leeyahay in calimtum fiihim khayran markaad intaas midkood ku aragtaan kulli macaanidoo dhanba kulmi hadduu saalix yahay oo qof diintiisii salaax kule ou yahay ilo kale qoro uu ku yidhahdo inaad la qorato xoola hadduu leeyahay hadduu shaqaysan karo hadduu ammaano iyo run leeyahay kulli intaasoo dhan waad soo wadagelaysaa weeyaan markaasuu rabbi ku daray wa aatuuhum siiya min maali illaahi alla xoolihiisii alladii aataakum ilaahay ou idin siiyey wax ka siiya marka waatuuhu min maali illaahi aladii aataakum maxaa loo jeedaa maalkan waakee oo maalka alla uu leeyahay wax ka siiyeela leeyahay maxaa loo jeedaa maalkaasi maalka laba laba ra'yiba culammadu way sheegaan maalkaas inay ku tilmaamaan oo la yidhaahdo xoolahan xoolo aad la haydeen ma aha ninkan ilaahay baa idiin sakhiray waa idin yani addoon idinkaga dhigay jihaad fii sabiililah kusoo qabsateen marka hadduuba xoolo inuu isku furto uu doonayo waa maal rabbigaaga ku siiye maalka wax ka siiyo qayb u celiya xoolihii maala aad ku heshiiseen yani markaa boqol ku heshiisaan waxun u dhaafa miqdaar mucayan u daayo ka jara wy waa maal ilaahay idin siiye wy boqolka aad ku heshiiseen wuxuu doonaba ha noqde ama wax mucayana ka taga ama qayb aan mucayan ahayn ka taga culamada qaar waxay leeyihiin yani maaragtay saddex meelood hal meeloo kale u daaye maalan afar meelood hal meeloo kale u daaye laba meelood hal meel nisfi u daaye saasoo kale bay odhanay qaarna waxay leeyihin maya waa juz mucayanaba juz oo hayr mucayan juz aan mucayan ahayn waxun u dhaafa waxun faraha uga qaada marka waatuuhu min maali illaahi aladii aataakum macnahaas maarata waa macnaha koobaado lagu fasiro wax ka jara wey xoolahaan aad kula heshiiseen wax ka gooye mukaatabada aad ku samayseen macnaha labaad waxa weeye maalkan ilaahay uu sheegayo waa zakawaadkii wey zakawaadkii zakadii ninkaan maarata mukaatabka oo ma inuu xuroobo rabaayo halla siiyo xoolihii wax ka siiya si uu u xuroobo oo dadkii kalea laleeyahay u kaalmeeya waa nasiibkii uu ku lahaa le qofka maaragtay addoonka ah waxa wy wafi riqaabi baa ku jirta zakaadkii sooma inama sadaqaatu lifuqaraai aayadda aan kusura tooba kusoo marnay wafi riqaabi baa ka mid ah qayb bay ku leeyihiin addoommada dadka inay xuruubaan rabo in la siiyo ayay ku leeyihiin marka nasiibkaas ay ku lahaayeen zakadii ay ku lahaayeen wax ka siiya say u xuruubaan dadkan addoonsiga ay uga baxaan macnahaas dambana waxa wey xasan basri iyo cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayaa ku fasirayo ibnu jariir abrina macnaha dambe ayuu ikhtiyaar u dooranaya weyaan marka qofkaasoo kale ee mukaatabada samaynayo wuxuu ka mid yahay saddexdii allah uu ballan qaaday inuu u kaalmaynayo sida xalayba aan soo marnay qofka inuu guursado doonayo oo guurkiisana inuu ku dhowrsado darteed u doonayo inuu ka mid yahay saddexda xalawatan soo marnay xadiidka imaam axmed wahayru ay warinayeen xadiid abi hurayra nabigeenna uu yidhi alaaatun xaqun cala allahi cawnuhu saddex ilaahay baa isku waajibiyey inuu u kaalmeeyo waxaa ka mid ahaa annaakixu yuriidu lcafaafa qofka inuu guursado doonayo oo inuu dhowrsado darteed zine inuu iska ilaaliyo daraaddeed u guursanayo allah baa u kaalmaynayo kan labaad waxa waay walmukaatabu yuriidu ladaa ninka inuu qof inta wax la kala qortay addoonka ah oo sayidkiisii inuu xoolihiisii u gutay rabaahi kaasna ilaahay baa u kaalmaynayo xoolihiisii waa maarata wuu dayn baxaya waa xoroobaya weyaan kan saddexaadna waa alqaadi fii sabiil illah jidka ilaahay qofka ku duulo kaana ilaahay baa u kaalmaynay marka saddexdaas ilaahay u kaalmaynayo ayuu mukaatabku ka mid yahay marka ugu kaalmeeya xoolihii zakawaadkii wax ka siiya baa laleeyahay walidalika ibnu kaiir raximah llah labadaa qowl markuu soo naqliyo uu soo guuriyo wuxuu leeyahay wlqowl lwalu ashhar qowlkii hore oo ahaa wax ka jara wixii aad kula heshiiseen qayb ka gooya oo u cafiya ayaa maaragtay wuxuu leeyahay ashhar ahoo caan ahoo la yaqaanaa weeyaan walaakina alaayata tashmalu lmacnayeyn labada macnoba way kulminaysaa aayadda ama zakada ku fakir ama xoolihii ka gooyade labada macnoba laba macno wanaagsan weeyaan taana waa aayadda qaybteedii labaad ay ka hadlaysay wey walaa tukrihuu fatayaatikum cala albikaai in aradna taxasuna walaa tukrihuu ha khasbina fatayaatikum haweenkii haweenkii addoommada ahaa oo idinka aad lahaydeen fatayaatikum waa addoommadiinnii oo maarata dumarka ahaa cala albiqaai zinadii ha ku khasbinna zinadii aan lagu khasbin albiqaa yani waxaa loo jeeda waa azinaaw azinaa baa leeda fatayaadkana halka waxaa loo jeeda alimaa addoommada dumarka ah baa loo jeeda weeyaan maxaa la yidhahdaa bakat ilmar'atu idaa zanat yani hadday markay zinaysato ayaa la yidhaha bakat ilmar'a wey ha ku khasbinina inay zinaysato allah saasuu leey walaa tukrihuu hasbina fatayaatikum haweenkiinnii oo addoommada ahaa cala albiqaa'i zinadii ha ku khasbina in aradna hadday doonayaan taxasunan dhowrsani hadday doonayaan shardigan marka waxaa la yidhaahdaa waxaa wuxuu soo baxay makhraj alhaalib yani maa in aradna taxasunan مفهوم لها لله خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بالله مفهوم لقى قادم كره مجره مثلا إن أردنا تحصنا بل حدي دورسنان دون أيام حق بنا سو مجي إن دورسنان زمد اسكي إلى اليان حدي الربان كان لخصبنا مركا لقى ما قادم أيوه haddaysan dhowrsanin rabin inay dhowrsadaan ay rabin ku khasba lagama qaadan karo mafhuum sidaasoo kalea lagama qaadan karo maxaa yeelay ikraahuba waxaa la yidhaahdaa laa yutasawaru ilaa cinda iraadatihina litaxasuni yani maarata marka qofka la khasbayo waa mar inuu dhowrsani inuu dhowrsado uu rabo basmaanta lagu khasbaa laakiin qof isagaba maaragtay dacafoo wuxuu rabo ka gelaayo waa la khasba lama yidhaahdo marka macnaheedu ma ahan haddaysan dhowrsanaynin ha la khasba ma aha taa lagama qaadan karo wey in aradna hadday doonayaan taxasuna litabtaguu maxaad ugu qasbaysaan litabtaguu inaad dalabtaan carad alxayaati addunya adduunkan dhaldhalaalkiisa iyo yani maara xuduudiisa iyo xoolahiisa aad dalbaysaan darteed xoola doon aad tihiin adduun doon aad tihiin marka carabka hadda waxaa loo jeedaa maa taksibuhu lamatu bifarjiha waxay haweenta farjigeeda ku kasbato oo xoola ah markuu qofku ka zimaysto xoolo ciwad buu siinaya bedel buu siinaya waa mahrulbaqiyi baa la yidhahda waana xaaraam wey haweenta zaaniyadda waxa ay jirkeeda markay ku shaqaysato xoola ahaan ay u qaadatahay waa xaaraam wey zinadaas wixii ka yimaado waa xaaraam weeyaan walidaalika ayuu maaragtay imaamu albukhaari imaamu muslim imaamu axmed abu daawuud a'immadaas oo dhan ay warinayaan a'immatu xadiid ay soo saareen xadiidu raafic ibni khadiijin radi allahu canhu wuxuu leeyahy nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu reebay can kasabi alxajaani qofka xajaamka wax toobo kasabkiisa buu nebigu reebay oo yidhi waa manhu xoolaha uu qaadanayo wa mahru lbaqiyi iyo haweenta zaaniyadda ahi meherkeeda waxa ay maaragtay ninka zaaniga ay ka qaadato iyo waxulwaan ulkaahin yacni ninka kaahinka ah xoolaha uu dadka ka urursado yidhaahdo waa idin ishaaraynaa iyo waxaasaa dhici doona iyo faalka kuwa dhiga iyo xidigaha fiiriye iyo qaybkan ka waranaa yidhaahdo xoolaha ay qaataan oo dhan waxa weeye waa waa maarata wax wax xaaraam weeyaan marka mahrulbaqiyi ayaa maxal shaahidkeenna hadda uu yahay marka xoolahaas waxa weeye ay doonayaan inay qaataan waxa weeye waa shay muxarama weeyaan aayadda marka waxay leeyihin sababtay kusoo degtay sida ay maaragtay in badanoo mufasiriintii salafka iyo khalafkaba ay ka warrameen waxay ku soo degtay fii shani cabdillaahi ibni ubay ibni saluul cabdullahi ibni ubay ra'su lmunaafiqiin ayay ku soo degtay baa la yidhahda maxaa yeelay wuxuu lahaa haween fara badan oo addoomaa buu lahaa markaasuu addoommadaas haweenka ah ayuu ku khasbi jiray mid walbaba sulxi inay tagto oo habeenkii lacag u keento farjigeeda ay ka soo shaqaysato zino ay tagto oo ay soo shaqaysato buu u diri jiray yani maaragta oo jirkeeda gadato ayuu u diri jiray marka sidaas yani isagoo dalbayo dhowr shayba uu doonaya xoolo inuu helo inuu xoolo ka helo in caruurtaas ay dhalaan haddii ay maaragtay zinaystaan oo uur yeeshaanna addoommo ay u noqdaan oo u badsado iyo wax lamida buu raadin jiray marka sidaa darteed baa ilaahay aayaddan uu ku soo dejiyey yani laleeyaha waa xaaraam wey ha khasbina baa laleeyahy marka uu ku khasbi jira haweenka inay soo macsiyaystaan oo soo zinaystaan weeyaan walaa tukrihu ha khasbina fatayaatikum haweenkiinni addoommada ahaa cala albiqaa'i zinadii ha ku khasbina in aradna hadday doonayaan taxasunan dhowrsani litabtaguu inaad talabtaan darteed ha ugu khasbinina carada alxayaati addunya adduunkan xoolihiisa aad dalbaysaan darteed ha ugu khasbina weeyaan waman yukrihunna haweenkaas qofkii khasbo oo zinada ku khasbaahi fa ina allaha alle min bacdi ikraahihinna khasbidooda dabadeed oo maaragta wixii ka dhacay oo la khasbay dabadeed haweenkaas kafuurin mid dhaafid badan weeye raxiimun u naxariisasho badan weeye maadaama ayagii ay maaragta inay dhowrsanaadaan rabeen oo sidaa marka loo khasbay allah subxaana wa tacaala dembigooda waa u daynayaa yani loona qabsan maayo sida xasan albasri raximah llah uu dhihi jiray lahunna wallahi lahunna wallah aayaddan ayaga iskale haweenkaa la khasbay baa iskale buu dhihi ilah baan ku dhaartay lanna almukraha laa yu'khadu bima ukriha calayhi qofka la khasbo wixii lagu khasbay looma qabto ilahay u qabsan maayo bal yakfir allahu lahu licudrihi bilikraah allah uu u dhaafaya wixii ikraahii lagu khasbay sababteeda ayuu ugu dhaafaya walidaalika ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid ibnu maaja ibnu xibbaan ay warinayaan xadiid ibni cabbaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه وحيالها إلهي أمدها نوسية كمتا أمدها إلى إلهي وحكا قرية يلي أو لوقف سنين واحد جفت قدعه إسم قسد قدعه أما النسيان إيه حلمان إيه إلو شو قدعه أما سوحي لغو خصبه وما استكروا عليه وحي لغو خصبه وقصب لو قدعه إلهي الأقرب الله سبحانه وتعالى مركب فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم haweenkaas dhowrsan oo xooga lagu khasbay oo zinadii lagu khasbay allah waa u dhaafaya laakiin dembiga waxaa iska leh kii khasbay oo zinada ku khasbay buu ilahay u qabsanaya subxana watacaala weya ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا وان دجني إليكم إذن كان يسو دجن هذا مسلمين تيتهين آيات آيات إذن سو دجني وقرآن كيوي آيات كاس مبينات عد عد oo nafsad ahaantoodana u cad keyrkoodna caddaynayo yani maaragtay wixii ka soo harayna caddaynayo weeyaan ayaan idiin soo dejinay wamaalan waanzalnaa maalan waxaan idiin soo dejinay tusaalo tusaalaan idiin soo dejinay maal oo min aladiina dadkii khalow tegay xaggooda ka ahaaday min qablikum idinka hortiina tegey dadka idinka idinka horreeyey ummadihii idinka horreeyey tusaale ahna waan idiin soo dejinay qur-aankaan idinkugu sheegnay wey wamawcidatan baan idiin soo dejinnay waano oo lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqaa waano u ahna kitaabkaasa idinkugu soo dejinnay weeyaan marka allah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu noo sheegay aayaad bayinaada inuu soo dejiyey aayaadka bayinaadka ahee cadacad macnaha waxaa la yidhaahdaa waa waadixaatin fii anfusihinna wa muwadixaatin ligayrihina ayagii waa cadcad yihiin ayrkood mid axkaam kalena way caddaynayaan maala waxaa ka mida soo gelayo suuraddan waxa axkaam ah dhexdeeda ku jiroo dhan ayaaba ka mid tahay meeqox uguma soo marnay axkaam aad u tiro badan ayuu ilaahay ku sheegay subxaana watacaala ayaa ka mid ah weeyaan marka walaqad anzalnaa waan dejinay ilaykum idinka dadow muslimiintiiyey aayaatin aayada oo qur'aanan idiin soo dejinnay aayadahaas mubayinaatin cadcad ama ayaga naftoodana cad keyrkoodana caddaynayo weeyaan oo aan wax labsiya uga tegayni shayga ay soo qaadaan u caddaynayo xukunkiisa u caddaynayo wamatalan baan soo dejinnay maahmaah ama tusaale baan soo dejinnay oo min aladiina kuwii xaggoodii ka ahaaday khalow tegey min qablikum idinka hortiin dadka idinka hortiin tegey ummadii idinka horreeyana masal baan idinkaga soo dejinno qur-aankaan idinkugu sheegnay yani waxaa loo jeeda waa akhbaaru lawaliin dadkii horreeyey warkoodii baa loo jeedaa qur-aanka inusuu ilahay ku sheegay wax badan in ilaahay subxaana watacaala ummadaas markay maaragtay ay qooqeen rasuul oo u soo diray kutub oo u soo dejiyey qaarkood ay maaragtay rusushii ay beeniyeen la halaagay qaarna ay rumeeyeen oo ilaahay uu badbaadiyey wax alla wixii dhexdooda dhacay ummadahaasi ayuu ilaahay ka warramay ciddii mu'miniintoo la badbaadiyey kuwii kufriyey oo la halaagay waa masal ilaahay uuna siiye weeye saalixooda iyo baalixooda labadaba waa laga sheekeeyey acmaashooda xunxunkaayad baa laga sheekeeyey toodii wanaagsanayd intaba waa la yidhaahdaa macnahaas way ku fasiraan mufasiriintu wey macno labaaday ku fasiraan oo waxay yidhahdaan wa masalanta waxaa loo jeedaa waanzalnaa masalan min aladiina khalow min qablikum waxaa la mida masalan qisata yuusuf oo kale nabiyullaahi yuusuf qisadiisii oo kale rabbi uu soo dejiyey waa la misabitay haween baa zino ku gantay oo tiri waa iga zinaysay yani maaragtay hadalladaasi haweentaasi ku tiri weeyaan yani zina zinay ku gantay nabiylahi yuusuf inuu ka zinaystay sheegtay allahna waa bari yeelay qur-aanku noogu sheeg inuu ilahay bari yeelay maryama bintu cimraano nabiyllaahi ciisa hooyadii ah yani maaragtay yuhuuddii zinay ku ganeen waxay yidhaha yaa ukta haaruuna maa kaana abuuka imra'a sawin wamaa kaanat ummuki baqiya allah wuu bari yeelay oo nabiyllaahi ciisa ku bari yeelay wakadalika caaisha radi allahu canha marka maqadxaadku waa kaa weeya caaishana munaafiqiinta zinay ku ganeen oo zooji nabiy sala allahu alay wasalam nabiga xaaskiisii ahay ayaa munaafiqiinta cabdullahi bn ubay u horreeyey baa zino ku tilmaamay ilaahna wuu bari yeelay min fawqi sabci samaawaat ayuu ka bari yeelay marka tanna qasaskaasay ka mid tahay weeyaan ilahay uu soo dejiyey ayay la mid tahay baa laleeyahy wamasalan buu soo dejiyey ilaahay tusaale oo min aladiina khalow dadkii tegay min qablikum hortiina ah xaggooda ka ahaaday buu idiin soo dejiyey wa mawcidatan wacdi buu idiin soo dejiyey allah mawcida marka la yidhaahdo waxay kulminaysaa alwacdu walwaciidu yani maaragtay tahdiidka dadka la hadido iyo rajada dadka la geliyo atarkiibu wtarhiibu ayay kulminaysaa weyan qofka in la cabsi geliyo marna la rajo geliya waa mawcida weyan للمتقين ذلك المتقين تعمل الله أسوى دجيه سبحانه وتعالى يعني وأنزلنا موعظة للمتقين متقين تقول أسوى دجيه مركب موعظني وحال رخص وعدي إيواني أي ذلك المتقين تعمل قوري يعني وحيليهين وحال الله قوري يعني وذلك كلا الله قريبي وحوي أيضا باكو انتفاعوية أيضا كليه وحطر توانا وذلك كو انتفاعه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب ذري كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله نور السماوات الله الله سبحانه وتعالى نور السماوات سمدها والأرض أرضها نور كوديوي الله إفيئ نور يوي يعني. مثل نوره الله يعني نور كيسة مثل كيسة مثل نوره الله نور كيسة مثل كيسة في قلب المؤمن أهويا مؤمن كقلب كيسة نور كجر إيمان كإيه حال كيسة تساليه سوحو لم يبيعي كمشكاتي داقت أو قلبه لم يبيعي يعني درشد أو قلبه لم يبيعي داقت مشكات كاسو فيها تحليه ذو كسبيه مصباحه فيروس كسرت أمنال أو كسرية المصباح فيروس تات أمنال كهكنا في زج في زجاجة ضلع يعني ما تحلل أو كسرية قرورة أما ضلع أما ما زجاجة تحلل أو كسرية الزجاجة ضلع أصنع مركز حال كذا في رسالة كأنها وابا أيضا سيد أي فيس ضلع كوكب حدق أو كلا xiddigaasoo duriyun jawhar loo nisbeeyey sida jawharta u iftoo kale oo ifkiisa uu daran yahay wey aad u ifayo weyan yuuqadu waa la huriyaa yani fayruusta ama nalkaasi min shajaratin min zayti shajaratin shajaro geed saliidii xaggeed baa laga huriyaa shajaradaasoo mubaarakatin mid la barakeeyey ah oo xag alla laga barakeeyo barako badan shajaradaasoo zaytuunatin zaytuuno loo nisbeeyo oo zaytuunka shajarada la yidhaahda ah geedkaasoo laa sharqiyatin bari mid loo nisbeeye aan ahayn qorax ka soo bax mid loo nisbeeye aan ahayn walaa karbiyatin qoraxobax oo galbeed ahna mid loo loo nisbeeyo loo tiiriyo aanan ahayn shajaradaasoo yakaadu zaytuhaa ama yakaadu wuxuu sigaa zaytuhaa saliideedu waxayba sigtaaba oo yani maaragtay misbaaxday fayruusta lagu hurinayaa wuxuuba sigaa zaydkii saliidiibaaba waxay sigaysaa yudiicu inuu ifo keligii hadduu halkaa iska taalo saliidda keligeedba inay isku ifto ayaaba la arkaa walow lam tamsasu yaysan bataabanin naarun dab yaysan bataabanin yaaba la hurinin keligeed inay isku iftobaaba la arkaaba iyadoo dab la taabsiinin nuurun huwa nuurkaas aan ka soo sheekaynay nuuru nuur wey nuurka oo calaa nuurin nuur kale dusha laga saaray weeyaan yahdi illaahu alla wuu hanuuniyaa linuurihi nuurkiisa wuxuu ku hanuuniyaa man yashaa waxadkuu doono addoommadiisa ka mida ayuu siiyaa mashiicadiisa qofkay keento weeyaan wayadribu allaahu allah wuu yeelaa alamhaala tusaalooyinka ayuu wuxuu u qadaraayo u yeelaa linnaasi dadka ayuu u yeelaa masal buu ilaahay u sameeyaa dadka weeyaan wallaahu alla subxaana watacaala caliimun allihii og wey bikulli shay shay kasta kulligii mid garanayo cilmi u leh weeyaan marka sidaas buu masalkan shay macnawi ah ayuu xisi kaaga dhigaa si aad u aragto weeyaan ayuu allah leeyahay subxaana watacaala aayaddan allahu nuuru samaawaati waalard yani waxa weeyaan masaluu ilaahay ku samaynaya tusaale ayuu ilaahay u yeeli tusaale buu samaynaya qalbiga qofka mu'minka ah qof oo iimaanka qalbigiisa uu ku jiro oo macrifatullahi ay ku jirto iyo camalka saalix ah oo qofka mu'minka uu samaynayo baa tusaale loo samaynaya tusaale loo samaynaya tusaalahaas marka ilaahay wuxuu ku wuxuu ku shabahay qalbiga qofka mu'minkaa iimaanka ku sugan xagga safihiisa saafinimada yacni wuxuu ku shabahay qindiilka waxaa la yidhaha misbaaxa fayruustaas oo kale ama nalkaas oo kale oo dhala la dhexgeliyey dhaladaasuna aad maarata u ifayso ayuu maarata ku tilmaamay wuxuu allah ku shabahay iimaanka qalbigiiba horta sidaa loo sifeeyey qalbiga qofka muminkaa sidaasaa loo sifeeyey iimaanka iyo hanuunka qalbiga qofka muminka ku jirana saliidaa shibayso oo lagu shibayo faynuustaa lagu shibaahi oo kale ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku tilmaamay faynuustaa saliidda lagu shibana ay tahay mid aad saafi u ah oo keligeedba inay iska hurta ay suuragaltahay iyadoo dab la taasfiilin saasoo kale buu rabbi ku sifaynaya nuurka marka ay allahu nuuru samaawaati aayadda uu allah leeyahay allahu nuuru samaawaati nuurkaas laba macnaba mufasiriintu way ku sheegaan nuur inuu yahay xisi ah oo la arkayo xisi waxaa wixii la taaban karo maxsuus oo la dareemi karo weeyaan ama inuu macnawi yahay oo shay macno ahoo aan xisi ahaynoo aan la arki karaynin inuu yahay shay iska macnaha labadaba way ku sheegaan haddii la yidhaahdo nuurkan waa xisi haddii la yidhaahdo allahu nuuru samaawaati allah ayaa wuxuu yahay nuuru samaawaati samadaha midka ifiyo oo nuurkiisabay ku ifaan allah iyo walardi dhulkiiba ilaahay samaawaadkii ardadiiba nuurka allay ku ifaan yani macnahaas in la yidhaahdo oo nuurka xisi laga dhigo maxaa yeelay ilaah allah subxaana wa tacaala markuu nabiyulaahi moxamed ka hadlayay wuxuu nabigeena noo sheegay allah xijaabkiisa oo dadka iskaga qariyey inuu nuur yahay wuxuu yidhi waxijaabuhu nuurun allah xijaabkiisa dadku iskaga qariye waa nuurun waxa weeyaan waxijaabuhu nuurun yani alladii low kashafahu laaxraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqi haddii ilaahay nuurkaas uu faydi lahaa oo iska qaadi lahaa isaga iyo khalqigiisa u dhaxeeyo uu iska wareejin lahaa nuurkaasi wejiga ilaahay ka soo baxaya wuxuu gubi lahaa wax alla wixii aragtida ilaahay ay gaartay oo khalqigii oo dhan ayaa ku guban lahaa ku baabi'i lahaa wey marka ilaahay sidaas ugu xijaabay nuurkaas marka ilaahay uu leeyahay allah uu leeyahay oo xisiga ihi wa bihi istanaara alcarshu carshigii sidaasuu ku nuuray wlkursiyu kursigii sidaasuu ku nuuray wshamsu wlqamaru dayaxii iyo qoraxdiiba saasay ku nuureen wa bihi istanaarat ljanna jannada ilaahayna sidaas ayay maaragta ku nuurta wey sida yani sheekh naasir asicdi uu ku fasirayo tafsiirkiisa uu ku tilmaamayo wey marka nuurkaas waa nuur xisiya koonkan wuxuu la ifay waa nuurka ilaahay subxana wa tacaala in la yidhahdo marka allahu nuuru samaawaati waalard asagaa ah alladii nawara samaawaati waalard samadaha iyo ardada allihii nuuriyey weeyaan munawiru samaawaati waalardi weeyaan sidaa in la yidhaahdo ama in macnawi laga dhigoo la yidhaahdo haddii xataa macnawi laga dhigo mar kastana ilaahay baa loo celini nuurka oo macnawigu waa maxay kitaabka ilaahay uu soo dejiyey waa nuur wey shareecada ilaahay uu dadka maaragtay ku dhaqmayaan waa nuur wey islaamnimada iyo iimaanka ilaahay qalbiga dadka muminiinta uu geliyey iyo macrifatullah waa nuur wey oo ilaahay rusushiisa iyo dadka muminiinta quluubtooda uu geliyey waa nuur weeyaan haddoona nuurkaa jiri lahayn dadka dhan dulumaadkiyaaba fuuli lahaa wey marka macnawiga nuurkaas ayaa loo jeedaano way yidhaahdaan weyaan allahu nuuru samaawaati walard culamada marka mufasiriinta macaanidaas way ku fasiraan maalan maarata cabdulahi bn cabaas oo kale marka uu ka hadlay wuxuu leeyahay allahu nuuru samaawaati walard wuxuu leeyahay allah waa haadii ahla samaawaati walardi buu leeyahay samaadaha ahalkooda iyo ardada ahalkooda allah hanuuniyo weyaan fahum binuurihi ila alxaqi yahtaduun nuurka ilaahay bay xaqa ku hanuunaanay ku gartaan ayuu leeyahay weyaan daxaakoo kale wuxuu leeyahay allahu yani nawara samaawaati waalard samadaha iyo ardada ilaahay isagaa nuuriyey saasuu leeyahay marka allah subxaana wa tacaala waa nuuru samaawaati waalardi siday xadiidkii saxiixaynka ku jiray xadiid ibni cabaas radi allahu canhuma oo uu leeyahay kaana nabiyu sal allahu alayh wali wasalam ida qaama min alleyl cabdulahi bn cabaasa wuxuu leeyahy markuu nabigeena salaatuleylku usoo kaco oo habeenkii inuu cibaadaysto ou rabo kaana yaquulu wuxuu ohan jiray allahuma laka alxamdu anta qayimu samaawaati waalardi waman fiihina walaka alxamdu anta nuuru samaawaati waalardi waman fiihina buu dhihi jiray allah ayow adaa ammaan iskale samaawaadkan iyo ardada axadka u taaganoo maamulayo waa adiga wey waxa makhluuqaad dhexdeeda ku sugan walaka alxamdu ilaahw mahad adaa iskale iyo ammaan anta nuuru samaawaati waalardi waman fiihin samadaha iyo ardada iyo wax alle wixii makhluuqaad ku jiro nuurkoodii axadka ifinaya waa adiga weeyaan macnahaasuu leeyaha wey masalu nuurihi allah nuurkiisa yani xaalkiisu kamishkaasin uu la mid yahay marka masalu nuurihi ضميرك مثل نوره لهذا كجر تاهي يعني ما أرتي لما قول بمفسرين الشيغان لما ميلبوا اللوع عليا اللوع عليا الله مثل نوره أي مثل هداه في قلب المؤمن اللي يراه الله هنون كيسة أو هنوري نور كيسة أو رب ليه قلب لقفك مؤمن كفجرون مثل نور الله في قلب المؤمن نورك الله قلبك مؤمنك كجراني وحو لم يجيك مشكاتل حلك إن لو علي أما مؤمنك إن لو علي مثل نوره أي مثل نور المؤمن قفك مؤمن كان نور كيسو في قلبه كسغا كمشكاتل ولم يجيك يعني تاسو كريم لبدا ميل بوي شيغان مفسرين إن لو علي لبدا ما دغمل مشكاتك marka waxa la yiraahdaa dariishad baa la yiraahdaa ama daaqad had ruuxi la yiraahdo laakiin mishkaat marka la oranayo waxa la yiraahdaa al-kawwa allati la manfada laha barashada markii gadaal ka soo xiran tahay way godan tahay sida xiraafkan oo kale gadaalna kama furna barashadaas oo kale markay tahay meeshan ya ya mishkaat la yiraahdaa hadaysa barashadu furanta oo albaaba la furayo ay leedahay lama yiraahdo mishkaat lama yiraahdo kawwa baa la yiraahdaa yani macnaha ku tilmaamaan weeye marka mishkaatku way xiran tahay gadaalay ka xiran tahay ma furna weeyaan dhinac yani xogaa way godan tahay sidii darashada u samaysan tahay laakiin gadaal bay ka owdan taho waa xiran tahay weeyaan maxaa yeele waxaa la rabaa markaas oo kale meeshaas yani maaragta faynuusta la saaro nalka la saaraa wuu ka iftiin badan yahay markii darashada la furo soo saas maaha maxaa yeele iftiinka waa uruuraya markaasuu saa usoo jeesanaya iftiinkiis waa uruuraya haddiise darashada ay furan tahay iftiinkii meel walbuu ku kala faafaya waa tegaya weeyaan marka mishkaadka sidaasa loogu tilmaamay kamasalu nuurihi allah nuurkiisa oo qalbiga mu'minka ku sugan ama mu'minka nuurkiisa oo qalbigiisa ku sugan ka mishkaatin daaqad oo kaloo la mid yahay darishadoo kaloo la mid yahay darishadaasoo fiiha dhexdeeda uu ku sugan yahay misbaaqun fayruus ay ku sugan tahay ama maaragtay yani nal oo ku sugan yahay misbaax waa firaashkaasaa loo jeeda wax ifaya baa loo jeeda almisbaaxu fiiri darishadii waxaa saaran horta nuurka waa urursan yaho faynuuskii meel urursan bay saaran tahay misbaaxdii lafteediibaa marka waxay ku dhex jirtaa almisbaaxu fii zujaajatin dhalo ayay ku dhex jirtaa dhalo ayay ku dhex sugan tahay ayada lafteeda markay dhaladii iftiinka uu ku dhex jiro waa ururaya soo maaha markaysan dhalo ku jirin oo saa iska tahay iftiinka waa yaryahay laakiin markii dhalo lasii geliyaa waa ifayaa wey iftiinka waa ururaya oo aad buu u weyna iftiinkii aad buu maarata u muuqanaya wey في زجاجة دلت تحديد أما قرشة تحديد أي كسبين الزجاجة دلدينا كأنها واحد مودابة دلد لفتيدة كوكب حدك بابد موداب حدك قاسو دري جوهر لو نسبي يعني باش جوهر سليل هذا لمعان الفريق بإليه هيدا افتيني نور إليه يعني أدو إفتاء مركب معنيه ذو حوي كوكب شديد الإنارة بالوجه افتينكيس أدو دريه xidig aad u ifayo kale baaba dhalada lafteeda moodaa maaha nalkii ku dhex jiray maaha dhaladii lafteedii baaba waxaad moodaaba say u nuurayso u ifayso baad waxaad moodaa xidig aad u ifayo kale ayayba la mid tahay weyn xagga yani maarata iftiinkay kala mid tahay marka kowkabun durriyun waxaa la yidhahdaa waa waa almansuubu ila durri baa la yidhahdaa almansuubu ila durri fii safaa'ihi ولمعانه وبريقه وحسنه حق الطلال كيسي افتين كيسا اي جوهرته كلو لم يبيحي او افيا ويا مركا كوكب دري مركا لإلهه وقراءة جمهورته اي اخر سويا قراءة ابو عمر او اخريه كأنها كوكب دري اي اخريه مركا دري تراهدنا من الدرء بالغاك اليه الذي هو الدفع دري مركا تراهده وحلو جيدا يعني كأنها وابا ايضو بلدي kowkabun xidig oo kale ah xidigaasoo diriicun reebid badan xagga iftiinkiisa iyo xidigaha yani maarata shayaadiinta lagu tuuroo kale siday u ifayaan oo kale xidig u ifayo kale aad moodaa wey yacni reebid badan weeyaan maxaa yeele kawaakibta waxaa waye yudfacu biha shayaaiin shayaadiinta ayaa samada looga celiyaa samada looga celiya marka xidigaa shaydaanka lagu tuuray oo kale iftiinkiisii oo kale ayaad moodaaba uu leeyahay baa la leeyahay كأنها كوكب دري يوقد مركاسة وحالة سفيني حتى وحالة لو سفيني فينوز تبا لسو شيء نلق تبا لشيء سنو وإفي محالة سوق دري نور كثير انت لسوق دري horta darishad buu ku jiraayo iftiinkiisa uruurinaysa waa qodob wey iftiinkii laambadii keligeed iska taagnay dhala la dhex geliyey waa iftiin kale wey dhaladii lafteediibaa waxaa lagu shabahay xidig ifayo oo aad u ifayo kaleba dhaladii lafteedii ayaaba ifaysa weyan markaas hadda la sifayni nalkan ama faynuuskani misbaaxdan waxa lagu quriyo waxa ay yihiin gaaska lagu qurinayo shidaalkaas ayaa laga warramay yuuqadu waa la quriyaa yacni faynuuskii wey faynuuskii ama maaragtay laam- laambadii ama misbaaxii yuuqadu dalika almisbaaxu wey oo zijaajada ku jira waxaa laga quriyaa min shajaratin min zayti shajara geedka laftiisa laguma qurinaye sali- yacni geed saliidii ayaa lagu huriyaa weya saliidiisaa lagu hurinaya geed shajaradaasoo mubaarakatin la barakeeyey shajaradaasoo zaytuunatin zaytuun ah marka yani shajaratu zaytuun saliideeda oo zaytu zaytuun la yidhaahdo ayaa lagu yani lagu quriyaa oo maarata shidaal u ah faynuusta iyo maaragtay iftiinka misbaxdaasi taasaa u ah baa layidhi marka shaj- zayt zaytuunka waxaa la yidhaahdaa waa asfa zuyuuti wa adba'uhaa bay ku tilmaamaan saliidaha midda ugu saafinimada badan oo ugu maaragtay ugu ifka badan wey markii la huriyo ayay maaragtay lagu tilmaamaa weya haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamay shajaradaas inay mubaaraka tahay way barakaysan tahay shajaratu zaytuun barako badan ay leedahay waa soo marnay yani maaragtay wa shajaratan takhruju min duuri saynaa'a tambutu biduhni wa sidqin lilaakiliin waa soo marnay marka barakadeeda aad bay u badan tahay maxaa yeelay saliidaasi xoola maaragtay waxaa lagu iidaantaa raashinka raashinkaa lagu samaystaa oo iidaamka zaytuunkana waa midkan dee la yaqaano olyadan laga sameeyo wey annaga kaa soomaalida zaytuun u naqaana zaytuun lama yidhaahdo kaa ma ah zayt zaytuunka waa midkan saliidan yani maaragta laga sameeyo weye yani oo lagu iidaamto raashinka yani qofka uu ku subkan karo saliideeda yani maaragtay maqaarada lagu magdayn karo shidaal laga dhigan karo marka waxay dhahaan geedka shajarta zaytuunka maa laysa fiiha shayun ilaa wa fiihi manfaca wax ku jira geedkaas oo aan faa'iido lahayn ma jiro caleentiisu faa'iiday leedahay midhaheedu faa'iidow leeyahay laamaheeda faa'iiday leeyihin xididadeeda faa'iiday leedahay meeraxda laga miiray laga laga fiiqayaay faa'iiday leedahay wax aan faa'iido lahaynba geedkaa kuma jiro barakadeeda waxaa ka mid a bay yidhaahdaan geedkaas markuu baxayo wuxuu ka baxa min min yani maaragtay min fawqihi wa min asfalihi waa wada caleen caleentiis waa ishaysataa kor laga soo bilaabo ilaa hoos laga tagaa laamihiisa iyo awraaqdiisu waa waa iswada haysataa weya marka geedka waa geed barako badan geedkaa saliidiisa oo aad u saafinimo badan baa faynuusta lagu qoriyaa weya shajaradaasoo laa sharqiyatin sharqi oo maaragtay qorax ka soo bax cadceed ka soo bax xaggeeda mid loo tiiriyo loo nisbeeyey aanan ahayn walaa arbiyatin qoraxu dhac oo arbigii ahoo maaragtay cadceedudhaciina mid loo nisbeeyey aanan ahayn bal sharqiya waarbiya sharqiyana way tahay arbiyana way tahay macnaheedu waxa weeye waxaa la yidhaahdaa laa sharqiyatin walaa arbiya mujaahidoo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay laysat bisharqiyatin laa yusiibuhaa ashamsu idaa arabat mid qoraxda qorax ka soo bax keliya loo nisbeeyey oo ma aho markay qoraxdu soo baxaysa aysan ku dhacaynin oo qoraxdu aysan taabanaynin ma aha walaa arbiyatin laa tusiibuha shamsu idaa arabat arbina mid loo nisbeeyey qoraxu dhac ma aho oo aysan qoraxdu markay dhacaysa aynan arkaynin oo taabanaynin ma ay aha weyaan yani saasuu tilmaamaya weyaan laa sharqiyatin walaa arbiya laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan macno waa macnahan hadda aan mujaahid ku sheegnay wakadalika cabdullahi bni cabbaas a'imo fara badan ay ku fasirayaan macnaha daahirka ah ee aad u muuqdana waa asaga weeye ibnu kaiir iyo kayruba ay rajaxayaan macnaha in la yidhaahdo geedkan sharqi keliya mid loo nisbeeye ma aha harbi mid loo nisbeeyena ma aha laa sharqiyatin faqat qoraxda markay soo baxda besay ku dhacdaa ee markay dhacayso kuma dhacdo macnaheedu ma aha yani saasoo kale wey faqad laa yusiibuha shamsu aakhira nahaar oo markaa aysan markay maalinta aakhirkeedu aysan qoraxda ku dhacaynin taa looma jeedo walaa ardiyatin faqad mid galabtii keliya galbeed keliya qorax markay jirta ay ku dhacdo oo yani maaragtay laa yusiibuha laa tusiibuha shamsu awala nahaar maalinta awalkeena aynan qoraxdu ku dhacaynin looma jeedo mar haddii markii labadiiba laa sharqiya walaa harbiya la yidhi oo la diiday oo la anfiyey maxaa soo haray bal hiya sharqiyatun harbiya waa sharqi mid loo nisbeeyey harbina loo nisbeeyey macnaheedu waxa weeye macnahaas qoraxda ayaa ku dhacdo maalinkii oo dhan wax ka qarinaya lama arko laa geedaanan ka qarinaynin walaa buur ka qarinaysaan jirin walaa saxaab iyo daruur ka qarinayaan jirin geedkaas iftiinka qoraxda min asabaax ilaa qoraxda ay ka dhacdahay qoraxda unba ayuu haysaa weyaan qoraxda baa ku dhacaysa markaas macnaheedu waxa weeye geedka ay qoraxdaasi ku dhacdo meel saxraa'a ku yaallo wax haraynayana aysan jirin waa ka simaar badan yahay saliidiisu iyo mirihiisu way ka fiican yihiin geedka ay qoraxdu in badan aysan ama ku dhicin amaba aysan arkin waa ka waa ka wanaag badan yahay qoraxdaas faa'iid badan u taraysaa weeye macnahaas cabdullaahi ibn cabbaas iyo mujaahid oo tilmiidkiisa ah ayaa ku fasiraya macnaha waa geed oo dhul mustawi min alardi ku siman yani dhul siman dhul siman dhexdii ku yaal geed qarinaayo iyo buur qarinayso iyo wax kaloo ka xijaabayo qoraxdiina aynan jirin sharqi iyo qarbi labadaba marka qoraxda aadana ay ku dhacayso weeyaan macnahaas waa macnaha koobaad wey macnaha labaad waa macnaha uu saciid ibnu jubayr ku fasirayo laa sharqiya walaa harbiya waxaa loo jeedaa buu leeyahay waxay ku dhex jirtaa geedkan wuxuu ku dhex jiraa geedo fara badan buu dhexdooda ku jiraa marka qoraxduba kumaba dhacdaba maba arkaba laa sharqiya walaa harbiya qoraxdu markay soo baxdana ma arkayo arki qoraxdii taaban mayso geedaa ka xigo harbiga markay u dhacdana geedaa ka xigo marna qorax isma arkaan macnahaasu ku fasirayaa laakiin macnahaas waa laga raajax badan yahay waa laga xoog badan yahay macnaha hore ayay maaragta culammadu rajaxaan sida ibnu katiir oo kale wuxuu leeyahay wa wlaa hadihi alaqwaal alqowl اlأwl tafsiirka hore cabdullahi bn cabbaas mujaahid ay ku fasireen ayaa xoog badan in sidaa lagu fasiro wahuwa anahaa fii mustawan min alardi shajarta zaytuunka geedka zaytuunka inay dhul siman ay ku taalo fii makaanin fasiixin baarisin aahirin daahir lishamsi buu leeyahay waxay ku sugan tahay yani fii wahuwa anahaa fii mustawin min alardi dhul siman ay ku dhex sugan tahay fii makaanin fasiixin dhul bannaan oo waasaca baarisin muuqdo aahirin oo maaragta muuqdo daaxin lishamsi qoraxda ay ku dhacayso markaasuu li tafracuhu aw taqracuhu min awali nahaari ila aakhirih maalinta awalkeeda ilaa aakhirkeedana qoraxda ay ku dhacayso oy ay maaragta taabanayso weye markaasuu wuxuu yidhi liyakuuna dalika asfaa lizaytiha wa awsaf si ay u noqoto saliideedu miday u saafinimo badan tahay saafinimo badan tahay oo aad u maaragtay yani laiif u taho u qara yar tahay aad maarata nadiifay u tahay si ay u noqoto dartiis marka qoraxdaasi ziyudaas marka waxay ku tilmaamaan sida zaytuunka shaam ka baxoo kaleeto dhul bannaanu ku baxaa bay yidhaahdaan qoraxna kuma dhacdo marka saas mirihiisa yani saliidiisa ugu qiimo badan yahay wey marka yuuqadu waa la huriyaa min shajaratin min zayti shajaratin geed saliideed iyaa xaggeeda laga huriyaa misbaaxda iyo nalkaasi shajarada mubaarakatin la barakeeyey oo xag alla laga barakeeyey shajaradaasoo zaytuunatin shajarat zaytuun la yidhaahdo shajaradaasoo laa sharqiyatin mid qorax soo bax keliya loo loo tiiriyo loo nisbeeyey aanan ahayn walaa harbiyatin qoraxudhac keliya mid loo tiiriyana aan ahayne bal hiya sharqiyatun wa harbiya labadaba qoraxda ay ku dhacda ah yakaadu wuxuu sigaa zaytuhaa geedka zaytuunka saliideedu waxay sigtaa yudiicu inuu ifo keligii inuu iska ifo ayuuba sigayaa weya yani yudiicu binafsihi bisafaa'i is-ahaantii inuu keligii iska shidmo oo iftiin dadka u noqdo booba sigaaba walow lam tamsasu yousanba taabanini naarun dabba yuusan taaban ayadoo aan dab la taabsiin inuu iska huro oo dadka uu iftiimiye ayaaba la arkaa weya taasuu sigayaa weya nuurun calaa nuurin huwa nuurun kaas waa nuur oo calaa nuurin nuur kale la dul saaray marka nuurun calaa nuur yani waxa weeyaan sida sidiya oo ku fasirayo wuxuu leeyahay yani nuuru naari wa nuuru zayti dabkii nuurkiisii iyo saliidda nuurkeeda markay isqabsadaan laba iftiino aad iyo laba laba nuuro la isdul saaray wey cabdullahi bn cabbaas oo kale wuxuu leeyahay macnaha marka nuurun calaa nuur loo jeedo waxaa weeye buri yacni bidalika iimaana alcabdi wa camalahu qofka muminka iimaankiisa iyo camalkiisa waa nuur calaa nuur wey qalbigii iimaanka degay acmaashii xubnihiibay ka muuqdeen camal buu sameeyey marka nuur oo qalbigii ah iyo camalkii oo nuur uu sameeyey labadaas isku darsaday buu leeyahy yahdi yahdi allahu alla wuu hanuuniyaa linuurihi nuurkiisa wuxuu ku hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono hidaayadiisa uu doono ayuu rabbi subxaana wa tacaala uu nuurkiisa ku hanuuniyaa weeyaan wayadribu allahu alla wuxuu yeelaa alamhaala maahmaahyada iyo tusaalooyinka wuxuu u yeelaa linnaasi dadka ayuu u qadaraayo u yeelaa amilooyin buu ilahay u sameeya yani si ay xaqa u fahmaan ayaa ilahay mar tusaale usoo qaaday hadda qofka muminka iimaanka qalbigiisa ku jiro camalkiisa saalixa yaa masalkaana lakugu suureeyey inuu nuur yahay nuurka allah markuu iimaanka iyo qalbiga ay degaan camalkiisana nuur buu noqonayaayo xubnihiisu ka muuqanaya maal marka waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay masalka sidiisaba shayga macnawiga ah oo macnaha ah oo aan la arkaynin ayuu soo dhoweeyaa oo xisi camal ka dhiga wax la taaban karo ka dhiga saasoo kalebuu ka dhigaa wey marka shay maxsuusoo la taaban karo ayuu masalka ilaahay nooga dhigay subxaana wa tacaala qur-aanka imisa masal buu noogu sameeyey masal kale waxaan arki doonaa kufriga camalkiisa inay mugdi iyo dulumaad yihiin ayaana naloo keeni doona oon arki doona insha allahu tacaala amfilooyinkaas ilaahay wuxuu u sameeyey tusaalaha dadkiina ku cibro qaataan oo xaqa ay ku fahmaan yani maaragtay arrintaas ilahay subxaana wa tacaala sidaa u yeelay baatilkana ay kaga fogaadaan weeyaan wallaahu alla subxaana wa tacaala caliimun allihii og wey bikulli shayin shay kasta kulligii allah cilmibuu ku koobay shay walba kulligii wuxuu rabbi subxaana wa tacaala og yahay qofka in la hanuuniye mutaystay qofka aan in la hanuuniye mutaysanin buu ka og yahay marka waa shay walba kulligii ilahay cilmibuu ku koobay weeyaan fii buyuutin adina allahu an turfaca ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في بيوت مصباح ذات إيه نور كات أنصو شيقني أو هذا أنكسو هذا في بيوت أي ذلك المصباح وذلك النور افتين كات أنكسو هذا المي نور كات في بيوت قرية دحلد أيها هذا قريها سو أذن الله أي أمر الله رب أو أمري أن ترفع إلا قرية له in la kor yeelo la qiimeeyo oo allah amray oo wayudkara in la xuso oo amray fiiha buyuuta iyo guryaha dhexdooda ismuhu magaciisa lagu xuso oo allah amray nuurka halkaasu ka yimaada buyuuddaas marka masaajidii ilaahay baa loo jeedaa halkaas ayuu iftiinkiiyo nuurku ka imaanaya wy yusabbixu waxaa tasbiixsado oo nusqaanoo dhan ka hufa lahu allah fiiha buyuuda iyo guryahaas ilaahay oo masaajidiya dhexdeeda waxaa ku tasbiixsado bilguduwi aroortii iyo walasaali galbihii aroorihii iyo galabihiiba waxaa ku tasbiixsado rijaalun rag baa ilaahay ku tasbiixsado subxana watacaala oo nusqaan oo dhan koog rag marka la leeyahy waa min baab takliif rag iyo dumarba way noqonayaan kuwaasoo raggaasoo laa tulhiihim aynan shuqlinaynin tijaaratan ganacsi uusan shuqlinayn walaa baycun wax kala gadasho yani maaragtay min baabi cadfi alkhaasi cala alcaami baa la yidhahdaay uusan shuqlinaynin baac iyo tijaaro aysan shuqlinaynin can dikri illaahi alla dikrigiisa xuskiisa aysan ka mashquulinaynin wa iqaami salaati salaada oogisteedii aysan ka mashquulinaynin wa itaai zakaati zakadii gudashadeedii aysan ka mashquulinaynin raggaas nooca dadkaas ihi ayaa ilaahay ku tasbiixsado weeyaan yakhaafuuna way baqayaan yowman maalin bay ka baqaan yowman maalin bay ka baqaan maalinkaasoo tataqallabu ay gadgadoomi fiihi maalinka dhexdiisa alquluubu laabuhu ay gadgadoomayaan quluubta ay tataxarak watantarib yani maarata ay dhaqdhaqaaqayso weyaan cabsidarki walabsaaru aragyaduna ay dhaqdhaqaaqayaanoo indhihii ay taagmayaan maalinkaas ayay ka baqayaan ayay ka cabsadaan sidaasaysa marka cibaadada ilahay ugu mashquuleen aysan adduun aysan kaga mashquulin weyaan liyajziyahum allahu inuu ilaahay abaal mariyo darteed ayayna maarata maalinta ay uga baqayaan si ay ugu cibaadaysanayaan cibaadada maxay ula imaanayaan liyajziyahum allah allah inuu abaal mariyo axsana maa shaykan ugu wanaag badan camiluu ay sameeyeen inuu ilaahay ka abaal mariyo wayaziidahum ilaahay uu u kordhiyo u ziyaadiyo min fadlihi fadligiisa u kordhiyo ziyaado uu siiyo yani xasanaadkoodii markii kii ugu wanaagsana loogu beegay ba haddana ziyaado ilaahay uu siiye subxaana watacaala fadligiisabuu ka deeqay weyan wallaahu alle yarzuqu wuu irzaaqaa man yashaa waxad kuu doono bikayri xisaabin xisaab la-aan buu risqi siiya allah subxana watacaala weyan fii buyuutin adina allahu an turfac buyuudan marka ilaahay uu sheegayo waxaa loo jeedaa waa masaajida weeyaan masaajidii ayaa loo jeedaa yani idniga ilaahay oo halkan ku sheegayna waa almru baa layidhahda ay amara allahu wawasa bihi ilaahay baa amray oo dadku u dardaarmay inay sameeyaan wey maxaa marka la amray in buyuudaa la qor yeelo fii buyuutin bay masaabiixdaasi ku sugan yihiin guryo dhexdooda guryahaasu adina allahu alla ou amray an turfaca in la kor yeelo guryahaas koryeelidooda waa masaajidii wey rafcigaasi wuxuu kulminayaa dhism dhismaha masaajida la dhiso waa kulminaya wey masaajid inuu qofku dhiso inay dadku dhistaan si ama si lagu cibaadaysto waad ogtihiin acmaasha ugu khayrka badan oo ajar fara badan laga helo ayay ka mid tahay sidoo nabigeenaba noo sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan waxaa ka mid a xadiiska saxiixaynka ku jiro cuثmaan ibn cafaan radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquul rasuulkoo leh baan maqlay man banaa masjidan yabtagii bihi wajha allah bana allahu milahu fi ljanna qofka masjid dhiso isagoo ilahay dartii u dhisaay oo aanan riyaa iyo wax kale aanan ku darin alla dartii u dhisaay bana allahu milahu fi ljanna masjidkaasoo kale ayuu ilaahay baydka u dhisay oo kaleu ilahay jannada dhexdeeda uga dhisaa wey marka rafciga buyuuda guryaha dhismahoodii oo kale waa la yidhaahda waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albayt soo rafci maahay waa albinaa waa loo jeeda dhismihii way kulmini waxay kulminaysaa rafciga waxaa ka mid a buyuuda oo la kor yeelo cimaarat masaajid masaajida oo la camiro oo lagu camiro salaadii lagu camiro maaragtay dikrigii lagu camiro qiraaءaة اqur'aan lagu camiro tacliimtii iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa tacalumkii iyo barashadii oo cilmigii la baranayay lagu camiro mudaakaradii iyo cilmiga lagu mudaakaroodo ictikaafkii lagu camiro iyo wixii lamid ah ayaa la yidhahdaa tacmiirka uu soo gelaya w waxaa ka yani rafciga uu soo gelaya waxaa ka mid ah oo soo geli karo tahiiri tahiir in guryaha guryaha ilaahay masaajida ilaahay in la tahiro wax alla wixii qadiriy wasakh ah oo dhan in laga ilaaliyo in la tiibiyo oo la carfiyo la udgiyo waxaasoo dhan baa soo wadagelaya weyaan marka fii buyuutin buu misbaaxda dhexdeeda ku sugan yihiin nuurkaas uu ku sugan yahay guryo dhexdooda adina allahu allah u amray an turfaca in la kor yeelo oo macaanidaasoo dhan kulminaysa weyaan wayudkara la xuso fiiha dhexdeeda ismuhu alla magaciisa lagu xuso dikriga ilaahayna salaadii qira'at qur'aan tasbiixdii taxmiidkii tahliilkii waxaasoo dhan ayay kulminaysaa weyaan yusabbixu waxaa tasbiixsada lahu allah ku tasbiixsado oo nusqaanoo dhan ka hufo waxaan u cuntaminoo dhan ilaahay ka fogeeyaa fiiha masaajida dhexdeeda iyo buyuudaasi bilguduwi aroorihi waa jamcu hadaafin aroorihii oo waktigii subaxii ah waxaa rabbi ku xuso iyo walasaali galbihi walasaali jamcu asiilin waa galbihii weeyaan waa jamc wey rijaalun rag baa ku xusa weeyaan marka buyuuda ilaahay allah baa lagu xusaa subxaana wa tacaala waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axad cid kale inaa ilaahay kula xusto lama ogol adoo masjid ilaahay ku dhex jiro inaad ilaahay khayrka u yeerato oo maaragtay aad ilaahay cid aan ahayn ku barisa lama ogola allah keliya lagu xusaa cid kaloo lagu xusa lama arko weyan allah wuxuu leeyahay waaqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjidin wadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin tawxiidka idinkoo u saafi yeelayo ilaahay ku barya masaajida dhexdeeda saasaa la rabaa wey marka waxaa la rabaa inuu qofku allah keliya ou markuu masaajidka soo galo cid kale inuusan la wadaajinin laakiin haddaad tiraa bida waxaan la imaanaya shirkiyaad oo maaragtay waxaan u qaysanaya yani amwaad baan u qaysanaya iyo awliyaan baryayaa iyo maaragtay cid kalaan baryayaa iyo lama ogola ilaha lagu barya subxana watacaala keligii allah keliya lagu barya wey marka dadkaas ayaa masaajida ku tasbiixsado rijaalu rag baa ku tasbiixsado marka bilguduwi walaaasaal alguduwi walaasaalu sida cabdullaahi bnu cabaas uu ka warinaayo caliy bn abi alxa uu ka warinayo alguduwu waxaa loo jeedaa buu leeyah waa salaat lghadaat yani maarata waxay ku tasbiixsadaan salaada subaxii ayay ku tukadaan yani salaad subax bay tukadaan alasaalna waxaa loo jeedaa salaat alcasri maxaa yeelay salaada casarka iyo maaragtay salaada subaxii ayaa u horreeyey salaadaha la jideeyey labadooda ugu horreysay weeyaan wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cabbaas tasbiixda yusabbixu lahu fiiha fi lguduwi walasaal markaa aragto tasbiixoo dhan markaa aragto kullu tasbiixatin fi lqur'aani huwa salaatu buu dhihi jiray tasbiix baa daarka salaadaa loo jeeda marka macnaheedu waxaa way yusabixu waxaa ilaahay u tukado ومسقان وذنكه فاهي له الله فيها مساجد بحرية بالغدو أروره إيه والأصال قلبه رجال الرجبة تصبح صدر مكي يسبح فاعل كذا ورجال تاد البوية فقاس الله تلهيهم أيسا شغلينين تجارة قناعتي أوسا شغلينين واحد تجارة شغل سائل تنجري يعني تجارة وحلوجة هذا كل كسب يقصد به العوض بالإرادة كسب كسبه بدل أكد هونيته على جيسان تجارة جنعتك على الإرادة كاوية ولا بيع بيع ما أوسى شغلينين حيال البيع وحال الإرادة ومن عبد الخاص على العام يعني بيع عن تجارة مكمل يهوية خاص كي أو بيعية وحال وعصي تجارة أو عامة أيال لو حروي لأن يعني تجارة والشراء والبيع لماذا ويسوي لقلك كاوية عن ذكر الله إلهي ذكر جيسا وإسان كشغلين وضد ذكر إلهي وحكا شغلين أي إسان جلين تاسع لإلهي وإقام الصلاة صلاة أو مستيدي أو وقت جديد لقطه والله تام يلا إسان وحكا شغلين أي جلين وإقام الصلاة صلاة أو مستيدنا أيسان تجارة كشغلين أي وإيتاء الزكاة الزكاة قد الشذي يدينا أيسان كشغلين أي إقام الصلاة وحلوة جدا وقت جديد مركي لقاره صلاة وقت جديد تكنية يعني دي مقامات دي وإن حديث كذانا وإتام يلا شروط هذه أركان هذه كله أيضا ما يسرى لخشوع هذول إيتاء الزكاة عبد الله بن عباس حولية مقوفة سرية إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها مركي زكاة وقت جديد اللي قاروه سندك أصوره ما حبسانك مركي الزكاة هوري كذيبا يعني روح تشغلين أي ماله هو مركا تتكات ayaa ilaahay subxaana watacaala ku tasbiixsado subaxii galabba oo wax shuqlinaayo aysan jirin walidalika sida ibnu jariir altabari uu warinaayo fii tafsiirihi can ibni mascuudin cabdullaahi mascuud baa wuxuu arkay dad suuqa ku ganacsanaya buu arkay markaasay markii salaada la adimo say u ganacsanayaan salaada markii la adimo ayay shaqadoodii iyo tijaaradoodii ganacsigoodii ka soo tagaan markaasay salaada aadaan masaajidka tagaan مركو أرك عبد الله مسعود وحويري هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أيضا أيو أخريوي كون مركي وقت صلاة الدماء انت جوجي أعماشودي مساجد السوء آذية وكو إلهي قرآنك وكل كتابك تكون شيئي أيو أرانا ياوي مركا تاس أيال الرباء ذكر إلهي inaysan marna kaa mashquulinin tijaare iyo ganacsi inaysan kaa mashquulin baa la rabaa allah markuu wuxuu leeyahay isagoo amar bixinayo في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلدكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يسأل الذي شغلين مالك لي أولادي ليسأل كما شغلين ذكر الإله وإياه وحو الله ليه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع aadaanka dambe markii la adimo waxaa la rabaa beeca la shaqaysto aadaanka dambe markuu mimbarka uu taagan yahay imaamka khatiibka uu taagan yahay maalinta jumcada haddii qofka uu beec sii gatahay beecaas waa muxaram waa xaaraam maxaa yeelay wadarul beeca buu ilaahay leeyahay ka taga ganacsigii wey yakhaafuuna way baqayaan ragga dadkaasi يوما ما علم بي كبقان مالك تتقلب أي تتحرك وتضطرب أي قد قدوم أيسو يعني مكان كذي أي كسو تجي فيه مالك بحديث القلوب الله به بوسكو أي كسو كعيا هدي قلبي هلكا وجوغي وقعوش وكجر هلكا لقنت إيمانا أتجرتي والأبصار أرجينا أي كاد ميانو بوسكو أي كتجيانو إرك أي كيرنيا أيش سوون بقونين مالك هسي كبقيا سوى درتي بذكر الله بسوا بالدجال تجارة بيعنا أوسن كمشكورين إن ذكر الإلهي ويا ويعني ما رأسي وحويان سيدا مالك قيامها فزع جيرو إي أرججح إي إبك جيرو درتي سيدا الله في سورة الغافر وما وش أقوكا أي تلمام يساوي وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاذنين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعني مالك هاس وقدك بإلهي نبي الله محمد بقرر الله كليه وأنذرهم يوم الآزفة ما لنت يدوي ذلك أغدي إذ القلوب لدى الحناجر كاذمين ما لنت أي لابوه انتي هلك كسوة تقال هلك إيمانية كالحماء دونت اسكو إيمانية قلبي هلك إيمانية شدد جلت الدرتي ومركا ظالم عد أقر قاري أمو شفاعية أو سنجرين وتاوي إن بحن إلهي مركو تلمامي إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار maalinka qiyaamaha indhuhu waa taagmayeen shidada jirta awgeed halkaas ma soo noqonay tashkhasu fiihi labsar muhdiiciina muqnicii ru'uusihim لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مدح الرساس كتاقيه مركز يسمرنا إيسان سؤال لادي كريني إن دفعوا إيسان من إحسان كريني مالنا فائل تاقيه قلبي وضعه فارغ يعني خلاص هلك بوش وكسوك عي فضونت أو يميد ويا ما كمان كان أي كبقى ويا ما أنت أفلدك تكبقى ويا ليجزيكم الله laamtaan waxaan ku waxaan maartay ku tacalujinaynaa oo aan ku xireyna mutacalliq ay ku tahay tasbiixdaas weey way tasbiixsadaan maxay u tasbiixsadaan liyajziyahum allah cibaadada iyo dikriga iyo tasbiixda maxay ula imaanaya liyajziyahum allah alla inuu abaal mariyo darteed axsana maa camiluu waxay sameeyeen kan ugu wanaag badan inuu ilaahay ku abaalmariyo daraaddeed bay u tasbiixsanaya weeyaan taas u tasbiixsanaya ilaahay waxay camalka samaysteen kan ugu fiican in laga abaalmariyo ayaa loo jeedaa marka acmaashooda saalixa ah ay sameeyeen haddii qofka uu camal saalixa la yimaado oo ixsaan uu sameeyo jaziishiisan ixsaan uu noqdaa soo maaha hal jazaa lixsaani ila lixsaan camal shay camal xasana buu la yimid wanaagsan shay ka wanaagsan oo ajri ka fiican buu ilaahay siiyey subxaana watacaala weya liyajziyahum allah axsana maa camilu ويزيدهم الله وكردني ويزيدهم إنه أكردي الله من فضله داراتين في سأكردي مركي إلهي أو أحسن عمل كونك هو ناس الله وبرده بيه لسيه حدنا يعني الله وحوسي مضاعفة الحسنات حسنات كان الله الله أبلاغي بقول قبل جرب الله الله أبلاغي تضوب بقول جرب الله الله أبلاغي أضعاف إلهي كليه وقرني أي الله الله أبلاغي وحوي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها marka ilaahay waaba u kordhiyaa bal ka badanaa la siiyaa iyadoo aan loo xisaabinin ana loo beegin baa la siinaya weyan wallaahu allah subxaana watacaala yarzuqu wuu irzaaqaa man yashaau qofkuu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan ayuu ilaahay subxaana watacaala siiyaa waxba uma tiriye waa isagoo loo beegin baa loo daraayo laisku siiyaa weyan hada wabillahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed